bismillaahi raxmaan iraxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka ee raadiyoga cadaado mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waa maalinimo talaadaha taariikhda ay ku aastaysan tahay kowda oktoobar bisha tobnaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobada barnaamijka falaqaynta wararka saaka aanay kugu hayna waxaa qaybka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada gobolka shabeellada hoose muxuu salku ku hayaa barnaamijka falaqaynta ayaad ku maqli doontiin waxaa kaloo barnaamijkaaad ku dhegaysan doontiin maraykanka oo duqaymo kaga jawaabay wararkii barire khasaare intee la eg ayaa ka dhashay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontiin waxaa kaloo maqli doontiin xiriirka soomaaliya shiinaha oo la xoojinayo sababta maxay tahay barnaamijka ayaana kugu soo gudbi doonaa dhegaystayaal waxyaabaha kale eena saakiin kugu hayn waxaa ka mida galmudug oo yeelata laba guddi doorasho iyo khilaaf cusub oo bilowday halkee ayuu ku dambay doonaa barnaamijka ayaad ku maqli doontiin dhallinyarada ka soo jeeda deegaanada galmudug oo kulan ku yeesha magaalada muqdisho waxay baaq u direen dowladda federaalk soomaaliya maxay uu ku saabsan yahay baaqaasi barnaamijka ayaana kugu soo gudbi doonaa hadduu alla saamaxo waxaad kaloo maqli doontiin gaadiidleyda ka shaqeyda jawahar iyo muqdisho gaar ahaan kuwa gaariyaasha hoomeyda ku shaqaysta waxa ay sameeyeen shaqo joojin aydayn kulul ayuu u jeediyeen dowladda federaalk soomaaliya barnaamijka ayay qayb ka tahay waxaa kaloo ku dhegaysan doontiin xubinta aadka u xiisaha badneed ee kalabaan gebagabadana waxaad maqli doontiin heestan u diyaar garooba barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaada dhegaysigiisa goordhow mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii falqaynta wararka oo fidsan haddii aanu ku bilowno qodobka ugu horeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee danaba ayaa saaki waxay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose halkaas oo shalay dagaalo ay u dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka ka dhaceen deegaanada dhaqdhaqaaqa ciidamada ay ka wadaan ayaa waxaa ka mid ah tuulooyin hoostaga degmada walaweyn agagaarka saldhigga ciidamada ee belidoogle isla gobolka shabeellada hoose ee shala la weerar iyo deegaanada bariire awdhiigle halkaas oo shalay gelinkii dambe ay ka dhaceen dagaallo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkaasi ay wadi doonaan sidoo kalena ay ku doonayaan inay al-shabaab kaga saareen deegaano ka tirsan iyo degmooyin gobolka shabeellada hoose sida hadalka u dhigan islamarkaana ay baadigoob ku hayaan xubno ka tirsan al-shabaabkii shalay soo waray saldhigga ciidamada ee belidoogle gobolka shabeellada hoose wahagaag dhegaystayaal barnaamijka falqaynta wararka raadiyo cadaada ayaad dhegaysanayseen markaana maamulka galmudug ayaa wajahaya khilaaf cusub kadib markii madaxweynihii galmudug axmed ducaale geelle xaaf uu si rasmi uga laabtay tillaabadii uu kugu wareejiyay howlaha galmudug wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta federaalk soomaaliya khilaafka cusub ayaa ka dhashay hanaanka awood qaybsiga beelaha galmudug magacaabista guddiga doorashooyinka galmudug iyo soo xulidda xildhibaanada maamulka galmudug madaxtooyada soomaaliya ayaa la sheegay inay faragelin kaga timid hanaanka loo soo xulayo odayaasha dhaqanka galmudug iyo ku dhawaaqida guddiga doorashooyinka maamulka galmudug sida ay xolo xog ogaal ah raadiyo cadaada u xaqiijiyeen dowladda ayaana diyaarinaysa guddiga doorashooyinka maamulka galmudug waxaana sidoo kale madaxweynaha galmudug dhankiisa uu diyaarinaya guddi doorasho oo ka kooban laba iyo toban xubnood inuu ku dhawaaqo soo laabashada axmed ducale gelaxaaf ayaa horseedi karta khilaaf cusub oo mar labaad ka dhex oogmaa dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka galmudug tanna waxay ku socdaysaa xilli uu shirkii dib u heshiisiinta galmudug lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb kaasuu madaxweyne farmaajo soo hore sheegana in loo gudbi doono wejiga labaad ee dhismaha galmudug walow ay jiraan beelo badan oo tabasho qabo islamarkaana hadalka xaaf ku raacsan weli waxaad la socotiin barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaada markaana muqdisho dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada maamulka galmudug oo kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxay dowladda federaalk ugu baaqeen inay qayb ka qaataan ama qayb laga siiyo awaad qaybsiga maamulka galmudug si ay uga qayb qaataan dibudhiska dalka dhalinyarada ayaa sheegay inay qayb weyn ka qaadan karaan dibudhiska galmudug loo dhan yahay islamarkaana oo muddooyinkii dambe khilaaf xoogani uu ka jiray qaar ka mid oo warbaahinta la hadlay hadaladoodii waxaa ka mid ahaa sidaad ogtihiin markii laga hadlaayo manbowerka waxaa ugu muhiimsan waa dhalinta dhalinta oo weliba aqoon-yahanada ah haddii la rabo dal in la dhiso waa dadka ayaga lagu dhiso haddii la rabo in dal la burburiyana ayagaa lagu burburiyaa annaga ilaahay naguma daro kuwii dalka lagu burburin lahaa balla ilaahay hanagu daro kuwii dalka lagu dhisi lahaa wax ku xiran national blanka ee dowladda dhexe ah waxna waa wax ku xiran maamulka meesha ka jira qorshaha uga yaala deegaanada maqan ee galmudug say kori lahaayeen keliya ma aha annagu meeshaan ka soo jeedno meelo fara badan ayaa jira marka waxaan rabaa inaan ku darsado fikirkayga meeshaas barnaamijkan sidii lagu wajihi lahaa lagu ogaan lahaa qorshaha guud ee dowladda dhexe uga yaalla iyo qorshaha maamulka galmudug uga yaalla in la helo waa muhiim isla markaasna markii la rabo in xildhibaanada galmudug la rabo in laga qayb qaatana stakeholders fara badan ayaa jira ayagaas laftirkooda sida lagu engage garayn lahaa waa muhiim dhalinyarada oo ah milkiilayaasha maskaxda iyo rajada waxa ay kulankooda ka soo saareen war murdiyeed ka kooban siddeed qodob oo kale ah sidaa soo socoto qodobka koowaad dhismaha dowlad goboleedka galmudug waa in lagu saleeyo danaha reer galmudug lagana fogaado u danaynta kooxo iyo shakhsiyaad siyaasadeed oo dana gaar ah leh qodobka labaad si loo dhiso galmudug xasiloon nabad iyo wada noolaansho ka jirto waxaan soo jeedinaynaa in baarlamaanka iyo fulinta lagu daro dhallinyarada leh aqoon hufnaan iyo karti kuwaasoo gudan kara waajibaadka ka saaran horumarinta deegaankooda galmudug qodobka saddexaad in laga digtoonaado doorashada shakhsiyaad caqabad ku noqon kara horumarka galmudug qodobka afaraad waa in dhallinyarada beesha rag iyo dumar ay helaan matalaad buuxda oo horseedi karta in ay ka shaqeeyaan danaha bulshada loogana gudbo la tashi la'aanta dhallinyarada iyo qaabkii hore ee xuquuqda dhallinyarada ay dad gaar ah go'aan uga gaari jireen weli waxaad la socoteen falaqaynta wararka raadiyo cadaada markaana jawhar gaadiidleyda ku shaqaysata gaadiidka hoomeyda oo u kala goosha magaalooyinka muqdisho iyo jawhar ayaa sheegay ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin taasi u sababeeyeen kadib markii ay wadada dhibaato badan kala kulmeen canshuuro xaddhaafan ay dowladda ka qaaday islamarkaana amnigooda halis ku tahay wadada ay maraan taasna aysan u dulqaadan karin qaar ka mida gaadiidleyda ku shaqaysata gaadiidka hoomeyda ayaa dowladda federaalk ugu baaqay inay ay awood ku bixiso sida ay amni waare oo looga heli lahaa wadada u dhexaysa magaalooyinka muqdisho iyo jawhar waxaan ka codsanaynaa innaga gaadiidleyda hirshabeel aan nahay waa shaqay weyni dhowr ballanaa u tagnay waxwaa nuu qaba waayeen nin darawalaa inta la xirxiri aa baawuurkiisa la qaataa juqlageey aa soo ka soo fureen dad shacab oo xoolaaley nin darawalaa qalimoo lagu dhaawacay waxyaabo badan aan markaas aan kala heshiinay heshiiskii waa shaqayn waaye waddada waxaa u xiranay ciidankiiaa faraha ka batay wax ismaamul ma jiro dowladti hadday wax ka hadlaaya male toban iyo laba jeeraan u tagnay macal madaxweynaha macal madaxweyne ku-xigeenka macal guddoomiyaha kambalcad mar kastaan kala shirnay culays dhibaato dhac canshuur boob intaba aan ku shaqay weyne aniga shufayran ahay tumeelama dooranana baas aan ku maraa oon ku shaqeeyaa joornaatii aan shaqaysaya maalinkii lee raro baabuurka lee raro wadna xanuun iyo baar xanuun iyo dhibaato ay dishay saad umari doontaa rabbihi saad umari doontaa rabbihi in lay dilo in lay boobo in lay dhaco maamulka hiirshabeelle oo madaxweyne cabdi maxamed cabdi waar ugu horreeyo oo guddoomiyaha degmada ismaan barre iyo is- ninka la yidhaah- ugu hooseeyaan ninka la yidhaahdo guddoomiyaha degmada aqaasu furdug dhibaato ay noo abuureen armahaas noo taallo waa mari weyne waa soco weyne waa rafaadne waa ku dhimana waa ku noo dhimo darawalen la dilaa jirto aniga gacantantaya shala maanta darawalka shatiqeya ay dilay waa da- waa waa waa waa tale urur maahaas ugu dhiftay nin la yidhaahdo axmediya u dhiftay firatuun u qaraacay baa sidii ugu xoogaayay waa darawalki oo tale ururku waa wax mahaasuu ugu dilay ceelgeedna saqliba ugu dilay dhibaatanka mari la'aana mahan dhibaatanka mari la'aana dhibaatanka mari la'aanahay waxaan u sheegaynaa oo aan u sheegayna oon islaamku u sheegaynaa oon islaamku u sheegayna ilaahay waxna qabtaa noo keena kuwaas ilaahay waxna kuwaas noo keeno waxaana qabta ilaahay noo keeno kuwaas intaasaan gaarsiinaynaa ilaahayaana baryaynay waxaan ka codsaynaa inay mu- inay maa banneeyaan ee muslim khaalis ku wareejiyaan inay meesha banneeyaan ee muslim khaalis ku wareejiyaan maadaama ay waxna qaban diidaan ay meesha banneeyaan ay ee, mus- muslimkaas ay u naxariistaan ay shaqadooda ay ka wareegaan maadaama ay waajibka guda waayeen maadaama waajibka guda waayeen inay maha banneeyaan gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada gaadiidleyda hoomeyda ee muqdisho iyo jowhar ayaa isna yiri gaarida ka shaqaysa muqdisho iyo gobolka shabeellaha dhexe inay u xayran tahay eh, ciidanka dowladda soomaaliya oo ugu sarreeyo ninka la yidhaahdo odawaa Ma- midda kale waxaa meesha ka jirtoo kale qaybaha canshuuraadka iyadana dhib weynaa ka jira waxaan ku ballannay lacag degmada iyo gobolka iyo inay laba nuuq tahay oo boqol iyo konton iyo gobolku qaato degmaduna toddobaatan qaado marka hawshu markaas ay joogto wax birqaad la yidhaha la keenay wixii hore maysuu kayna jaan gooyeen meelaha isla dhignay markaa meel isla dhignay kadib dardarro badanaa yimiday lacagtii oo la dallacay isbaarooyinkii oo askari kasta oo meel taagan usu qoragiisa soo qaatay oo uu leeyahay boqol kun iigu dhace iyagoos aad u qabtay ari say u tiro badan yihiin dhibaatayn lana noqotay markaan xisaabtannay oon baabuurtii la samay waayey oo ciyaalkii wax la siiye la waaye oo haddii ilaahay raalli ka naqdo waddadii la mari waaye waa iska dhignay anagu gaaridii sidaas awgeedaan gaaridii iskaga dhignay waxaan u sheeg waxaan ka codsanaynaa dowladu hadday jirto in nagala xakamay ciidankaas canshuuraadka nagula sameeyey oo gacan taagashada zaa'idkaani nagala qabto dhegaystayaal waxaan isla soo gaaran qaybihii dambe ee barnaamijka falqaynta wararka raadiyo cadada kusoo dhowaada xubintii kalabaan ee aadka u xiisaha badneed
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kastiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan safarkii danaha soomaaliyeed u soo jeedayu sanad waara soo noqod wanaagsan war maanta madaxweynuhu soo noqda miyaad soo dhawaynaysin waraa madaxweynuhu waa safri jiray umana adnaan heesi jirine maxaalaatida uu huro la dhaxay baad ugu heesaysaan madaxweynaha waad mutaysatee magacaaha jiro maandeeyow madaxweynaha safaarada u soo gadayaan maqlaye ma noo keeyey kollayna waxaan ogaa gacan maraynu salleeman waa soo socdaa kow dheh waxna waa sidaa laba dheh ambaroy ha fududaan samir yeele weliga warnimayahow waxaan maqli jiray igu filan fargeedaysanoo lii falfaliyaaye waxaa igu filan inuu madaxweynuhu yidhi baddayna keena kala hadli mayno yaa filfilida awnaashimaa igu dambaysay war ma waxaa noqoteen carruur aabbahood u yimid wadinka raracaye war war ma haysiine magaalada muqdisho waxaa ku shiray saddex madaxweyne war maysa dumada wiilan shir waayaan dariska gadooy maskadiina dhalati kismaayo ku dhiidi mooshiidiya war saddexda kismaayood ka hadli mayno shalayna maalin naga dhig sheegaysaa gafina waryaa aga awowgii la gubay gamasayidkaan sharci ahayn warjeeliyaatan reer ruwaamo todoba jir aw war naga dhagaysta wax fududihiine madaxweyne cali mahdi madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyne xasan sheekh bay ahaayeen aniga waa markii igu horreysa oo aan daawado saddex madaxweyne oo shiraysa beentayn ninle waxay ka wada hadleen diidmadii sheekh shariif kismaayo loo diiday iyo maqaamka muqdisho iyo waardiyeynta dimuqraadiyadda curdunka warse diida madagu inoo sheegi warta faylayiin laakiin turuubsho inoo biiga ka darnay haydi war annagu saddex madaxweyne ma lihine hal madaxweynaan leenay war adigu soomaaliland hadday dhalatay afaarahan ka bax madax isxaaqow beentaan iska dhaaf madaxweynayaasha maturbahine warnimayo anigu beenta inin lehe saddexda madaxweyne waxay ka wada hadleen waddadii laga celiyey madaxweyne cali mahdi warkii nuunusan qabashan ahaynba waxaan ku ogaaday islaamaha dadka camalaya dhihi jiray beentayn nin leh beentayn ag leh waxaa la yidhi raq walba raggeed warnimayahow cali mahdi iyo sheekh shariif maqaamka muqdisho waa ka hadli karaan laakiin xasan sheekh ayaa maqaamka muqdisho ka hadlayo cidna ka yeeli maayo sababtoo isagaa madaxweynaha ee marka maqaamka la duudsiinayay war maqaamka muqdisho ka maqan waa maxay howdhanow itiraafka hargeysa ka maqani maxoo wahay ambaray hawareerine kaasi waa muqadis waran horta reer galmudug weediheeda siin qorode geegana gaylaha siin kuweerti lanki haafaaye hata ka hor eri hilka galmudug wareeji oo wasiirka arrimaha gudaha ku wareeji eri tush ya ari geega tush wallaahi aan yeelayni billaahi yeri may ariga saasana nimanka aniga ku wareejiyey wakaaladii oo saddex bilood meesha anaga u fadhinay ma ayagaan u fadhinayna habad kuma soo maqnay wallaahi aan la yeelayn oo billaahi la yeelayn waa makala soo laabtayba hadda la jooga anaa madaxweyne ka ah meesha itiraafa galmudugay waa waa inoo saas wasiirada iyadana waa shir deg deg inay isugu yimaadeen hoosha galmudugna meesheedii bay ka soconaysaa saas wuri sooda soomaaliya daatiye reer galmudugow sooda sooda soo hore ha loo sooda yeeli
warnimada waxaan ku dhooday macallinkii markii hore odaga iibsaday oo marka la rabay in jeebka loo buuxiyo wuxuu yidhi nabadii nolol waan ku wareernay madaxweyne xaaf baanu soo dhawayna haynaa war saas ma ee umaado goorjo muguradaasoo noo dhegansayniyow soo naqsahayna soo naqsahayna madaxweyne xaafan soo naqsahayna
war waa waalantiina waxaa la yidhi ragna way isgediyaa geelna waa galgashaa marka xaaf haddii ballantii looga baxay asaguna waa ka bixi karaa warniyo sheekadan galmudug maygama quluntooygama gubatooba anu waxaan idiin sheegayaa ama xarreeya ama galgashe galmudug khayray u gacan gashe war adugu ama galgalo ama hiraage xaaf hadduu xataa gellinsoorgeed qurxoo ku yaallo hoos fariisto waa madaxweynaha galmudug
war warka xaaf waxaan ku riyooday axmed madoobe aad ugu farxay war anna waxaan ku riyooday siciidani xaafo israacay oo cali masarkax madow ka qayb galay
axmed madoobe caanaha lagu shuba amba alla caleemo saare car waa ninkii ragoo kismaayo ugu tago warnimada waxaa la yidhi nin jacayl haleeloo qalbiguu gees ka macaluulay oo dhabarka tuutuujiyo daallan baana haya haddaan madaxda soomaaliyeed fiirshay dhaqankeeda nimankii la wada doortay oo xilalka loo dhiibay mid waliba mid buu doonayaa inuu ka tuuraaye bal maxaan samaynaa kursiga way iska ridayaan bal maxaan samaynaa kursigu way iska ridayaan waradeer madaxweynayaasha imanka waxa weeye aan mudnaado maalkana aan dhaco magacna yan waayin warnimo waxaa la yidhi hadduu macallin seexseexashiya jiif ka bixi waayo ama uu wareego arlada gelinba meelaado qalad maaha goorta ardayda ina ciyaartaaye ilmo hooyood maqantaana waa sidoo kale war madawiinada aneelma mogana kooyi rooga war xildhibaanada jawaariyaa ka maqan inay iska cayaaraanna waa gaartood
may dheegi jiray geel jinjimaan daage oo wayaanbara jinje oo jawaari waa xasuusate ukuyame warkeen la arkaa uhuru wadagu xeejiyey waa jabaana dhaanay inaga celiya waryaada waa ja nabnagani bana nabnagani bana waryeelankasooyna ibawana warkuu kuu idina maqaani inaga dhexba war xaafda saari waryaa adal jumhuuriyadeed oo maqan midow xanaaqsan xigmad male xishood dantiina midow dantiina midow waryaada ilaahay
waryaa xil jeclila iska daaya oo sharciga ilaabso war magacadan qasinka ka daaya
waryaa nawaamina war maqaato waawareedha war maqaato waawareedha waa hagaag aad ayuu u mahadsan yihiin saaxiibada kalamaan barnaamijkai falaqaynta wararka raadiyo wacdada ayay gabagabo aheyd ku soo dhowaada heesta aynu ii ballan qaadnay bilowgii barnaamijka barnaamijka anigoo mahad nuure axmed ayaan la socodsiinaya sharmaka suley ayaa soo saaray tan iyo intaan barnaamijkan kiisa kale ku kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo